إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu waaweyn warka warbaahinta alfurqaan dowladda itoobiya ayaa sheegtay inay cadow u aragto cid kasta oo ka hor istaagta damaceeda badda soomaaliya koox burcad ah ayaa qof shacab ah ku dilay magaalada gibiley ee somalilan siyaasi xilal ka soo qabtay dowladda federaalka ayaa sheegay isaga iyo siyaasiyiin badan in lagu soo barbaariyey kiniisado kataa'ib al akhbaariyaha ayaa goordhow baahisay muuqaal cusub oo lagu soo bandhigayo natiijada mid ka mid ah mashaariic waaweyn ee ay fulisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab in ka badan toddoba boqol oo qoys ayaa ka barakacay colaadaha ka socda degmada luuq ee gobolka gedo in ka badan boqol ka mid ah ardayda jaamacadda ayaa lagu afduubtay dalka itoobiya آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن haatanna ku soo dhowaada warkii oo faahfaahsan dowladda itoobiya ayaa sheegtay inay cadow u aragto cid kasta oo ka hor timaada damaca badda soomaaliya cabdisamed cabdulaahi ayaa ka waramaya xabashida itoobiya ayaa waxa ay sheegeen inay cadow u arkaan cid weliba oo ka hor istaagta damacooda badda soomaaliya xukuumadda addis ababa ayaa shaaca ka qaaday inay ka digayso in laga hor istaago rabitaankeeda badda cas waxay tilmaamtay inay u aragto dadka diidan arrinkaas kuwo khatar ku ah amnigeeda qaranka sida uu warbaahinta gudaha etoobiya uu sheegay agaasimaha fulinta ee machadka arrimaha dibadda etoobiya jacfar bedro bedro wuxuu intaas ku daray dhaqaalaha iyo horumarka etoobiya inuu ku tiirsan yahay boqolkiiba boqol baddacas wuxuuna yidhi etoobiya waxay qayb ka tahay baddacas waxayna ku tiirsan tahay marinkan muhiimka ah ee ganacsiga adduunka etoobiya ayaa doonaysa inay saldhig ciidan badda ah ka qabsato baddacas kadib isafgarad ay ka saxiixatay hogaamiyaha somalilan muuse biixi koox burcad ah ayaa qof shacab ah ku dilay magaalada gibiley ee somalilan sida warkaasi uu ku faahfaahinayo maxamed muudey wararka ka imaanaya magaalada gibiley ee gobolka maroodijeex ee uu ka taliyo maamulka somalilan ayaa sheegaya in ruux lagu dilay halkaas booliiska magaalada oo ka warbixiyey kiiska ayaa sheegay in dhalinyaro saddex ah ay isku dayeen in ay dhac u geystaan wiilka kadibna uu isagu dagaalamay marka hore wuxuu ka warbixinayaa taliyaha booliiska sida ay wax u dhaceen
waa taliskii qaybta booliiska gabiley waxaanu ka warbixinaynaa haddii ilaahay yidhaahdo xaalad xalay ka dhacday gebile xalayto ayaa cabaarad tobankii saddex dhallinyara iyo nin gabadh meel seesa ay wada fadhiyaan gabadh wada sheekaysanayeen ayay saddexdii dhallinyarai damceen ay ku baydheen saddexdii dhallinyarta ahayd iyo ninkii way isku dhaceen way murmeen murankii wuxuu keenay in gacan layskuleto sidoo kale wuxuu ka warbixinayaa qaabka uu dilku u ku dhacay iyo dhaawac kale oo arrintaani ka dhashay waxay sheegeen iyagu kaa dhintay maahay labadii hadhay in meesha markaanu maraynu damacna galay oon dhallinyartaa labada inanka inantaa fadhiya meesha u damacnaga galay oon isluwani mobolada ma ka qaadataan sida dhallinyarnimu bay noo gashay deetana dee ninkii uu nala dagaalamay dagaal baa dhex maray bini aadamkuna markuu cadhado wax gacantiisa ku jiro ku dagaalamaa waxaana la dagaalantay laba dhallinyara ayaa isaga qabsatay isaga labaa qabsatay saddex bay ahayn labaa isaga qabsatay labadii haysatay ayuu dee isna awooddiisii buu isticmaalay waanu xanaaqay hubkii uu haysta buu isticmaalo midii ahay mididii buu markaa midna xuurtu ka hayay kii kaleu dhabarka ka geliyey laba goor waxaa muddooyinkii dambe aada u sii xumaanayay amniga deegaanada uu ka taliyo maamulka somalilan siyaasi xilal ka soo qabtay dowladda federaalka ayaa sheegay isaga iyo siyaasiyiin badan in lagu soo barbaariyey kiniisado warbixinta warkaasi maxamed daahir ayaa soo gudbinaya siyaasiga xuseen maxamed faarax ceydiid oo soo noqday ra-iisul wasaare xigeen iyo wasiirkii arrimaha gudaha dowladdii cabdulaahi yuusuf ayaa markii ugu horeysay daaha ka qaaday in siyaasiyiin badan uu ku jiro ay ka soo baxeen kuna soo barbaareen kiniisado ku yaala gudaha dalka iyo dibaddiisa xuseen caydiid oo marar badan si aan ku talagal ahayn u kashifay waxyaabo sir ahaa oo aanan la joogin xilligii la feedi lahaa amaba daaha laga qaadi lahaa ayaa markan waxa uu tilmaamay in siyaasiyiinta soomaalida ay shisheeyaha ku xihan qaarkood lagu soo koriyey oo lagu soo waxbaray kiniisado ka dhisnaa soomaaliya oo ay gacanta ku hayeen baadariyaal xuseen caydiid ayaa carabka ku dhuftay magaalooyinka ay kiniisadahaasi ku yaaleen iyo magacyada qaar ka mid ah siyaasiyiinta kiniisadaha ku soo koray waa kuu sheegay kiniisadahan see ku dhismeen culudiimeed waa kiniisad haddaa maqashid baydhabo kiniisadaa ka dhisneed maayo kiniisadaa ka dhisneed kiniisad beledweyne ka dhisan tahay tanna vatican waa anaaba ka baxay mawlid macaane injineer maxamuud oo qoray maxaa la yihahdaa maxaa la yihahdaa kitaabka oo black hawk down maxamuud cabdiso mataqaan ha kiniisadda oo beledweyne kusoo koray baadirigaa soo koriyay asoo aqoontii u ahaa beledweyne maraykanka iyo xulafadiisa ayaa ku soo duulay dalka soomaaliya markii meesha laga saaray qabqablayaashii dagaal oogayaasha ahaa ee ku horgudbanaa in ummadda ay dhibaatada ka baxdo iskuna xukunto shareecada islaamka xuseen caydiid waxa uu docda kala iftiimiyey waxa uu ku qotomo dagaalka ka socda soomaaliya ee u dhexeeya xarakada shabaabulmujaahidiin iyo shisheeyaha ku soo duulay dalka kitaabaa la isku haystaa waxa la isku haysta waa diin waay soomaaliya maxaa lagu haystaa diin gaadi iyo muslimkii asaysto waxaan nahay meeshii laisku wada maraayay
hadallada xuseen ciidiid ayaa marar badan hadalhayn ka dhexdhaliyey ummadda soomaaliyeed mar buu soo jeediyey in loo heeliyo oo xiriir lala sameeyo yuhuudda isagoo aan si kagabasho lahaynna u sheegay in soomaaliya ay isku dhaqan yihiin yuhuudda madaxda dowladdana waxa uu ugu baaqay inay ku dhiiradaan inay taageeraan yuhuudda oo ay wardi u diraan waa isku dhaqanaana dhinacaan iskaga dhaqannahay xalka dadka oo oo ma garanaysaa ay ku kalsoon yihiin ay ka mid tahay israel marka ayagana waxaan waa wadankii xorriyaddan markaan qaadanayna noo hiiliye waaye dowladda israel waxaa la rabaa xiriir lala suubiyo oo la yidhaahdo labada statetka oo lasoo wada bandhiga adduunka badankiisa waxaana uu hadalkaasi sheegay xilli yuhuudda ay gumaadayaan walaalaheena falastiin markuu ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahaa ayaa xilkiisa waxa uu ku waayey hadal aan warbaahinta loogu talagelin oo uu muqdisho ka sheegay kaasoo ahaa in la isku darayo etoobiya iyo soomaaliya hal baasaboorna ay wadaagayaan waxaana uu tilmaamay in ay doonayaan inay meesha ka saaraan xuduud beenaadka ay wadaagaan dalalka etoobiya iyo soomaaliya waxa aynu nahay walaalo wax noo dhexeeya ma jirto hal baasaboor hal ciidan ammaanka iyo hal dhaqaale in aan suubsanno ayaannu doonaynaa ayuu xilligaasi yidhi xuseen caydiid waxaana uu hadalkaasi sababay in ay kacaan dad badan oo soomaaliyeed oo ku noolaa muqdisho iyo dalka dibaddiisa kuwaasi oo si weyn kaga falceliyey damaca itoobiya kataa'ib al akhbaariyah ayaa goordhow baahisay muuqaal cusub oo lagu soo bandhigayo natiijada mid ka mid ah mashaariicda waaweyn ee ay fulisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab mu'asasada alkataa'ib gaar ahaan qaybteeda wararka ee alkataa'ib al akhbaariyah ayaa goordhow baahisay muuqaal mug weyn leh oo lagu soo bandhigayo waxqabadka guddigii ka shaqaynayey gurmadka fatahaadaha muuqaalka ayaa waxa uu xambaarsan yahay xogta howlqabadka guddiga sida loola tacaalay fatahaadaha culaysyadii ay lahaayeen fatahaadaha waxaa ka soo muuqanaya mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab mas-uuliyiinta gurmadka fatahaadaha culimo iyo dad kale muuqaalkan ayaa goordhow la baahiyey waxaana xogtiisa idinkugu soo gudbin doonaa barnaamijta iyo wararkeena soo socda in ka badan toddoba boqol oo qoys ayaa ka barakacay colaadaha ka socda degmada luuq ee gobolka gedo cabdalla mukhtaar ayaa ka waramaya in ka badan toddoba boqol oo qoys oo ka barakacay colaadda habka qabiil u abaabulan ee ka socota degmada luuq ee gobolka gedo kuwaas oo u barakacay degmada doolow ee isla gobolkaas dadka barakacayaasha ayaa ka cabanaya dhibaatooyin xooggan oo ku haysata halka ay u barakaceen waatan mid ka mid ah maamooyinka ka soo barakacay colaadda ka socota degmada luuq oo ka warbixinaysa xaaladda ku haysata halka ay u soo barakaceen
luuqaan ka soo barakac dhibaato hadda meeshaan keensa waxaa sababa hol holna dagaal maajir wax nolol maya salka u maadiya maya xali maana soo dheelminay xali iyo jaalay iyo soo dheelminay soo socdo waa kan alaabtay weli ma furo koobaan bannaaniba maya ya yartoo kale iyo ani basaan henay madaxaan ku soo gooyin hadda meesha anaan kusoo dagay haa xal meeshaan saxdo waa kan weli ma furo
waxaa sidoo kale barakacayaasha ka mid ah dad cuuryaan iyo waayeello ah mid ka mid ah cuuriyaamiinta ka soo barakacday dagaalbeeleedyada ayaa sheegaya in dhibaatooyinka ugu badan ay haysato dadka waayeelada iyo kuwa cuuriyaanka ah kunoolosheeda waa hoosaysaa aad iyo aad dadka weliba curyaamiinay u badan yihiin anaaba ka midoo lugxaagan ku socdaa kan baa ka mid eh waayeelkana ka mid eh waxaa ugu daran meesha curyaamiinta iyo waxaa ugu daran dadka riyaarka ugu daran meesha oo noloshooda aad u hoosaysa waa sida walaal waa intaas ugu dambeyn dadka barakacayaasha ayaa codsanayay in loo gurmado islamarkaana lasoo gaarsiiyo waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha ilaahay naftu waa nagu bariisay laakiin qado iyo quraac midna ma cunin makaa hadda nolol baan codsan lahaa caafimaad alla baa hayo laakiin waxaan ku noolaana ayaan codsan lahaa marka dee nolol wataan la soo cararay iyo cabsi iyo waan la soo cararnay soo ma de waxaan ku noolaana ayaan codsan lahay waxaan ku seexda ma wato waxaan biyo ku dhaansada ma wato waxaan dugsada ma wato marka ilmihiin saanama gacanta u wada waa kuwan boodka ku dheelayo ila socdaba qaaraa ila socdo qaarna meeshaan hadda barinay jiraan marka walaala sidaa buu xaalkayga yahay shisheeyaha ayaa lagu eedeynayaa inuu hurinayo colaadaha habka qabiil u abaabulan ee la dhexdhigayo bulshada soomaaliyeed waxaana ay xitaa u adeegsadaan ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada oo u dagaalama hab qabiil halka warkaanu idinkaga imaanayo waa idaacadda alfurqaan in ka badan boqol ka mid ah ardayda jaamacadaha ayaa lagu afduubtay dalka itoobiya wararka laga helayo itoobiya ayaa sheegaya in khafaalashada ardayda jaamacadaha ay kusii xoogeysatay gudaha dalkaas safaaradda maraykanka adis ababa ayaa xaqiijisay inay jiraan in ka badan boqol arday oo lagu afduubtay dalka itoobiya gaar ahaan gobolka oromada ardaydan ayaa waxaa la qafaashay iyagoo kusii jiida jaamacadda oo saaran gawaari bas ah oo saddex gaaraya goobta u afduubka ka dhacay waa meel boqol iyo labaatan kilomitir u jirta magaalada adis ababa kana tirsan gobolka oroma koox hubaysa oo oromo kasoo jeeda laguna magacaabo tata ayaa lagu eedeeyey afduubka itoobiya ayaa isku bedelay dal colaad qowmiyadaha ayaana dhexdooda isku ugaarsanaya awoodda dhexe ee dowladda itoobiya ayaana meesha ka baxday warkii idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa naga intaa